وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون
ma jirta magaalo aan u soo dirnay nebi oo aanaan ku qaban dadkeeda markay caasiyoobeen faqri daran iyo jirrooyin inay soo dabcaan oo na baryaan